wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa magaalada muqdisho ka dhagaxdhigay dhismaha cusub ee xarunta shaybaarka qaranka munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa wasiirka ku wehelinayay agaasimaha shaybaarka qaranka doctor maxamed cabdulaahi cabdulle iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka doctor maxamed cabdulaahi cabdulle agaasimaha shaybaarka qaranka ayaa ka warbixiyey ahmiyadda dhagax dhigga dhismaha shaybaarka waxaa sharaf weyn ii ah inaan idinku soo dhoweeyo xafladda dhagax dhigga dhismaha cusub ee shaybaarka qaranka by safety level tree kaasoo ah maantay aan ku koobnaan doonin dhisme keliya laakiin wax ka bedeli doona nidaamka caafimaadka dalka guud ahaan isaga oo wax badan ka tari doonaay inay isbeddel weyn uu ku samayn doono baaritaanada dalka lagu sameeyo iyo kuwii hore aan loo samayn jirin in ay u suurto gasho dalkeena inay ay uu awood u yeesho gaar ahaan wasaaradda caafimaadka qeybteeda baaritaanka qeybtooda diagnoska national laboratory in ay awood u yeeshaan in baaritaano fara badan oo maantay dalka dibaddiisa loo qaado oo dalkeenana aysan awood u lahayn inay baaraan ay u suurtogeli doontahay inay ay noo baarto dhismaha haddii aan wax yaroo macluumaad aan ka bixiyo dhismaha waqti dheer uu soo socda brocesskiisa alxamdulilahi maanta waxaan u taagannahay dhagax dhigii iyo bilaabitaankiisa wuxuu ka koobnaan doonaa laba qaybood qeybta koowaad oo ah qeybta cusub ee biosafety level tree oo loo guuri doonaa level twoka looga guuri doorno oo awal aan ku shaqaynaynay in dhismahaas la dhagax dhigo waqti kooban gudaheedna uu ku dhammaan doono insha allah bidnillahi alkariim aan ugu talagalnay siddeed bilood gudahood inuu ku dhammaado doctor cali xaaji aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in xarunta shaybaarka ay samay doonto baaritaano dibadda loo aadi jiray farxadda ay noo tahay maanta inaan dhagax dhigayno ballaarinta shaybaarkii qaranka dhismo ahaan qalab ahaan taya ahaan iyo dhinac walba inaan ballaarinayno aad bay farxad noo gelinaysaa waxaan rajeynayna insha allahu tacaala baaritaano sida agaasima uu ka dhawaajiyay dibadda loo diri jiray ayaa hadda dalka lagu sameeyaa laakiin kuwa hadda weli aan dalka lagu sameynin oo weli dibadda loo jiro diro in ay suuragelin doonto dhismahaan markuu soo gabagabo kadib in ma aragtay halkaan lagu sameyn doono hadduu ilah ihahdo ay ka mid yihiin boolyada iyo ay ka mid yihiin in la ballaariyo shaybaarka tayadiisa iyo dhismihiisa iyo qalabkiisa iyo khibradda dadka ka shaqeeyo iyo awoodda baaritaanada cudurrada aan aan dalka lagu baari jirin in la ballaariyo waa mile stone weyn oo aan higsanaynin muddo badan welina aan si higsan doonno ilaa heerka aan rabna aan ka gaarin hadduu ilaah yidhahdo xarunta shaybaarka qaranka ee laga dhagax dhigay magaalada muqdisho ayaa kaalin wanaagsan ka qaadan doonto sare u qaadidda adeegyada caafimaad ee dalka